أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo uga doorka roon jabhadda muxaarada ee faano ayaa shaaca ka qaaday in askar badan oo ah kuwa maamulka abiy axmed ay ku leysay duleedka magaalada adisababa ee caasimada dalka itoobiya maamul goboleedka gaalraaca ah ee puntland ayaa sheegay in markabkii hubka siday ee gacanta ay ku dhigeen aysan lahayn dowladda ridada turkiga faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ah ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose iisku soo bax ballaaran oo lagu bogaadinayo weerarkii cagmarinta ah ee deegaanka sabiid ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay ganacsatada suuqa degmada shibis ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askarta haybiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ardayda rowdada al ixsaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay kowda bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka dowrnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan jabhadda muxaarada faano ayaa shaaca ka qaaday in askar badan oo ah kuwa maamulka abiy axmed ay ku leysay duleedka magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare maleeshiyaadka muxaarada ee faano ayaa mar kale shaaciyey inay guul weyn ka soo hooyeen dagaalo culusoo ka dhacay deegaan lagu magacaabo minjar oo qiyaastii lixdan kilomitir u jirta caasimadda etoobiya iyo adis ababa yohanes negasuu oo ka mid ah afhayeenada maleeshiyaadka faano ayaa u sheegay warbaahinta ankormedia in guuto ka tirsan jabhadda oo magaceeda la dhaho asaami new siig ay dhegta dhiigga u dartay ugu yaraan soddon iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda etoobiya afhayeenka waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in nolosha ay ku qabteen saddex iyo toban askari oo kale inkastoo tirada dhaawacyadu uusan shaacin kooxda fano waxa ay sidoo kale sheegtay in gebi ahaanba ay cagta mariyeen guuto dhan oo ka tirsan ciidanka dowladda etoobiya oo ku sugnayd deegaankaasi waxaana ankor media ay baahisay muuqaal cusub oo muujinaya ciidamada faano oo nolosha ku qabtay askar maxaabiis ah iyo saanad ciidan sidoo kale jabhadda faano waxa ay shaacisay in ciidanka dowladda ay ku jebiyeen dagaallo ka dhacay waqooyiga deegaanka takaas oo u dhexeeya deegaanka laasta iyo koonfurta magaalada gonder waxaana lasoo werinayaa in halkaas lagu dilay ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidanka nasaarada etoobiya maamulka adis ababa kama uusan hadlin sheegashooyinka faano waxaana dhacdooyinkani ku soo aadayaan xilli dagaalada ugu qaraar ay ka socdaan gobolka amxaarada iyo weliba deegaano ka tirsan gobolka oromada kuwaas oo jabhadda faano bishan gudaheeda oo keliya ay ku leysay boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka xabashada etoobiya waad mahadsantahay caliyire maamul goboleedka gaalraaca ah ee puntland ayaa sheegay in markabkii hubka siday ee gacanta ay ku dhigeen aysan lahayn dowladda ridada turkiga tafaasiisha warkan waxaa hayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan murtad maxamuud caydi dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka ridada ee puntland ayaa ka hadlay markabkii ay dhowaan qabteen isagoo si adag oola hadlay kooxda ridada soomaaliya murtadkan ayaa sheegay in markabkaasi aysan lahayn dowladda turkiga wuxuuna sheegay in si dhuumasho ah uu ku soo galay deegaanada dhaca xeebta uu ka arrimiyo maamulkooda wuxuu intaasi ku daray in uu dansaday qalabkii isgaarsiinta islamarkaana uu muddo laba maalina taagnaa xeebta bareedo ayna ka soo qabteen markii dambe isaga oo ka jawaabaya eedeynta ooga timid kooxda ridada ayuu sheegay murtad maxamuud caydi dirir in deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland ay iyaga mas-uul ka yihiin ayna u daba fadhiisanaynin kooxda ridada soomaaliya isaga oo ku diganaya nidaamka ridada ee fadhigiisu yahay muqdisho ayuuna sheegay inaysan jirin meel ay ka taliso xukuumadda xasan gurguurte hanjabaadii ooga timidna aysan dhaqangelaynin markabka iyo diyaaraddu marka wax la saaro hadday dad sidaan iyo hadday badeecad sidaanba iyagoo wara waxa ay sidaan meelay ku qoran yihiin sideen waraaqa ay ku qoran yihiin sideen horta dekadda ama eerboodka ay joogaan kama baxaan markab shan shanta maalmood laga aamusnaa ee cidi sheegan weyday ee xeebta bareeda saddex kiilo saddex mayl u soo gaadhay biyaha ee saddex labada maalmood taagnaa oo aan la garanayn inuu hub dejiyey oo laasqoray xeebteeda afar saacadood taagnaa oo raadaalka soo dansaday oo markuu biyaheena soo galay aan odhanin cilladba ay haysatay waa waray aan odhanin yaa iisoo gurmadaay oo sababtu meesha u taagnaa aan sheegin waxaan maqlaynay waxaa la yidhi warqaddii ugu horreysay markay soo baxay dowladda federaalka ka timi badeecad iyo hub buu wada sidaa war ma badeecad iyo hub ganacsatee lahay waa la isku raraa war dowladda turkigu hadday hub raranayso waxay leedahay maraakiib muxuu ahaayey uu ku buufsan yahay midab u gaaroo milatarigoodu leeyihiin oo ay hubka ku rartaan ciidan ilaaliyay leedahay war markab dushiisu iyo hoostiisuba buuxdo oo muxuu ahaaye laba mayl xeebta usoo jirsaday oo afar maalmood taagsan oo communicationkii iyo muxuu ahaaye transmitterkiisii dansaday hadday dowladu leedahay sharci dowladeed buu ku socon lahaa waraaquu sidan lahaa biyaha caalamiga laba iyo toban two alif nautical miles marka uu ka soo gudbayo wuxuu odhan lahaa biyihiinaan soo gelayaa buntlaaney wuxuu odhan lahaa dhibaatadaasi ay haysatay caawimaan u baahanahay aadan yabaal iyo ceelasha biyaha baa sharcigii dowladdu ka fuli waayay dowladda federaalkee ma bareedu ka fulaya hadalkan ka soo yeeray maamulka puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkii labaad maamulka saciid deni uu gacanta ku haya markab siday hub oo laga qabtay xeebaha bariga soomaaliya kaasoo waday hub iyo gaadiid gaashaaman kooxda riddadana ay sheegtay in hubkaasi loo waday xerada turkisom
mahadsanida waa xasaan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaartay weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose waxaa xog dheeraad ah laga helayaa weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka sabiida ee hoostaga degmada afgooye kaasoo lagu xasmiyey xeriyihii kufaarta uganda iyo kuwa maleeshaadka riddada dhimashada cadowga waa toddobiyo toban askari oo isugu jira silibiyiin yugandeesa iyo maleeshiyaad ridda ah halka dhaawacna uu cagcagaynayo ilaa koob iyo toban isugu jira silibiyiin iyo yugandees sidoo kale waxaa jira askar isugu jira yugandees iyo murtadiin oo inta uu dagaalka socday isku tuuray webiga kuwaasoo ilaa haatan la laayahay halka jaani ay cirib dhigeen dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen kulanyo isugu jira kufaarta iyo murtadiinta oo ku sugnaa duleedka degmada afgooye bakhtigu waa sideed askari oo isugu jira yugandes iyo murtadiin oo qaar ka mid ah goobta ay kaga carareen meydadkooda sidoo kale waxaa ku dhaawacmay weerarkaasi toddoba isugu jirta murtadiin iyo yugandes isku soo bax ballaaran oo lagu bogaadinayo weerarkii cagmarinta ah ee ka dhacay deegaanka sabiid shalay ayaa waxa uu ka dhacay wilaayada islaamiga baay sida uu ku warramayo bashiir muxidiin wa'iman oo goobjoog ahaa meeshaasi wixii ka dambeeyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee dhacaduleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa isa soo taraya hambalyadii iyo bogaadinta ka imaanaysa qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya haddaba bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ayaa hambalyo iyo tahniyad gaara u diray ciidanka tawxiidka ee ka qayb qaatay weerarkii barakeysnaa ee ka dhacay deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye gelinkii dambe ee shalay boqolaal ka mid ah bulshada ku nool deegaanka saydheelow ee duleedka magaalada baydhabo ayaa isugu soo baxay fagaara ku yaalla deegaankaasi kuwaas oo bogaadinayay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka sabiid dadkii isugu yimid fagaaraha saydheerow waxaa la hadlay sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo bogaadiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu qaaday deegaanka sabiid oo mar kale raayada tawxiidka dib looga taagay saakay oo subax jimca bisha muxaramna ay soddon tahay saakay waxaan ku dheelmannay magaalo sabiid la yidhaahdo oo ay ku sugan yihiin gaaladii yugandheeska ahaa gaalo yugandheesa kaarahoodii yaallo dabaabaadkoodii yaallo hubkoodii yaallo takbiirtaa lagu qaaday allaah dartii baa loo dagaalamay afarta dhinac baa looga yimid waxaa xerada loogu tegey gaal la dilay iyo gaal la qabtay iyo hubkoodiioo gacanteennu soo galay haddaad u malaysaan gaalada fulayaal weeye gaalada raggaa hadday dagaalami lahaayeen allaah baa sheegay gaalada inay fula yihiin sidoo kale qaar ka mid ah malaaqyada wilaayada islaamiga ee baay ayaa bogaadiyey weerarkii deegaanka sabiid sida uu goobta fagaaraha ka sheegay malaaq ibraahim macali maxamed taas maynku bogaadiyaane oo dhammaan gobollada odayaalka roga muslimiinta guud ahaan iyo ragii ilaahay bacdishay guulas asbaabnagaday gaalada jilibka nakaday oo naftiga un huri tahaniyadii bogaadega andiraan inti shahiida shahaadadii allah ka aqbal inti dhaawacana ilaahay caafimaada sii inti ka rebaadahay ton ajarjo allah malla bada taas guud ahaan ilaahay baanka mahadiyaan humma dadkii inka hen maylanageeka maxadwiin ilaahay bacdijeesiinhayna lan welbana ma eeda laa shukra alalwaajib lan welbigee kora ka saaranya ugu dambeynna qaar ka mid ah waxgaradka iyo qeybaha bulshada ku dhaqan deegaanka saydheelow ee duleedka magaalada baydhabo dhankooda waxay aad u bogaadiyeen weerarkii cagmarinta ahaa ee allaha fadligii ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen mar kale gacan ku-haynta deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye gaalada oo burundeeska yugandeeska olka dhammaay muslimiinta galanti oo ilaahay ka adaabe oo sabiidka dheedi shibeellada hoos gaar ahaan shibeellada hoos gaar ahaan hadana duuladii ka dheedi sabiid laraw duula afgooy hooseedaas eeta may binaanbaha ansurugnaa saydheelow deegaanka dadka muslimiinta eh oo farxad iyoonay barwaaga i bashbash awmar waliska ko hesheedo gaalan dhammaati saadun aliley gaalan dhammaati unuun wayka waajahagna walyataki dambeey gobolka hanasa saaran ama tuulooyinka hana saaran oo gaalaadka jarta magala qaryooma gaba isaagmaan lubrey baa dira leera gaalad i dheegduba fade ciidanka faraaqsagna arrintaasey allahu akbar marka maybwa deegaanka dadyayna dad mujaahidiin ee magiljo i bilaantiyo dhammaantiyo mujaahidiin ew gaaladana eedan ogde maanta dareenka dadweynaha ka waran dareenka dadweynaha geeka eedan kaasin sawirto sidii isin isin ban aragahaytan shaqadhon dhammaati maybwa muxaadarada dhigalun suri insha allahu gaaladaasee gilika dhammaayan eedalanka farahsanyi maybwa ilwalguuridaas ilaalma kodhonhalera isinba maybwa walba gordaasana inta shacurta eedan kaasanta gaalada dhammaashadee laka farahsanyi isinba ilinka aragahaytan sheegtalman fadahsan eedanka farahsan waxaana weerarkan uu imaanayaa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay kolonyo ciidamo isugu jira afrikaan iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ay dhadhaqaaqi ka wadeen deegaanada aadka ugu dhow degmada afgooye kuwaasoo la kulmay camaliyaad barakeysan weerara toos iyo weerarkan cagmarinta ee mar kale lagu qabsaday deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye bashiir muxiidiin abwayman warbaahinta islaamiga andalus deegaanka saydheelow duleedka magaalada baydhabo wilaayada islaamiga ee baay waad mahadsantahay abaa iman ganacsatada suuqa degmada shibis ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan hayaa dibadbaxan ayaa waxaa dhigayay ganacsatada ku ganacsata suuqa bilaaja carab ee degmada shibis ee magaalada muqdisho kuwaas oo sheegay in suuqaha ay ku ganacsadaan ay doonayso inay boobto kooxda ridada soomaaliya ganacsatadan waxay sheegeen inay u yimaadeen maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasi oo ku amray in muddo laba cisho ah ay uga guuraan suuqa waxay ganacsatada intaasi ku dareen in maleeshiyaadkaasi ay ugu goodiyeen inay burburin doonaan goobahooda ganacsi haddii aysan u hoggaansamin amarka la duldhigay maanta bannaanbaxa aan ka cawanayna waxaa waaye suuqii oo bilaaja carab ayaa la rabaa in la boobo shaati dawladna lagu boobo suuqa waxaa u xidhna maanta bannaanbax nabadeedaa jiro cunuka fowda kuma jirno arqaladeen suubi mayno nimanaa yimideen dhahaayo suuqa waa jabaynaa qaabay wax u wadaanna walaxaan fahmayna ma aan suuqan oo dhisan muddo ku dhow boqol sano ayaa qayb ka noqonaya dhulboobka xooggan ee ay kooxda riddada soomaaliya ka wado magaalada muqdisho dhowaan ayay ahayd markii kooxda riddada soomaaliya ay ku amartay ganacsatada suuqa bakaaraha inay halkaasi ka guuraan xilli ay doonayso kooxda riddada dhulka suuqa bakaaraha inay xaraashto mahadsanida cabdiqani wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askarta habiin ah oo ka soo baxday safka murtadiinta cismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkan haya kala firxadka iyo baahida haysata askarta maamulka riddada ee axmed madoobe ayaa muddooyinkan laga dareemayaa magaalada kismaayo iyo deegaanada kale uu ka taliyo maamulkaasi tan iyo markii uu khilaaf soo kala dhex galay maamulada riddada ee kismaayo iyo muqdisho waxaa arrinkaasi ay saameen dhinaca dhaqaalaha ku yeelatay maamulka uu hogaamiyo murtad axmed madoobe kaas oo dadka xogogaalkuhu ay sheegayaan in xaalad cakiran oo dhinaca dhaqaalaha uu wajahayay bilihii lasoo dhaafay kadib markii meelo badan oo uu maamulkaasi dhaqaale ka heli jiray uu ka soo xiray murtad xasan gurguurte dhinaca kale askarta maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa bilihii lasoo dhaafay kala firxanayay iyagoo qaarkood ay u goosteen meelihii ay markii horeba ciidanka ka soo raaceen halka kuwa kalena ay isku soo dhiibayaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee labada jubbe maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa dhowaan soo dhoweeyey toobadkeenayaal ka yimid magaalada kismaayo muscab xasan cali iyo siyaad yuusuf guhaad waxay ka tirsanaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee magaalada kismaayo waxayna si gaar ah uga shaqaynayeen ilaalada madaxtooyada iyo ciidamo gaar ah oo ka tirsan maamulka riddada ee isku magacaabay jubbaland iyagoo toobadkeen ah ayay u warrameen labadaani askari warbaahinta islaamiga ah ee al andalus muscab xasan cali weye waxaan ka imaada degmada magaalada kismaayo askari aan ka ahaatee askariga oo jubbaland u shaqeey waxaan ku biiray laba kun labaatan iyo afarta bishii lixaad oo dmeynaydoo cadnii qabsmaana un baa dantii iskaga biiray dee waxaana jid gurmud ahaan loo diyaariyey oo meelaha markaa dagaalka dhinac loo qaaday camal iyo dhibaatooyin badan waa iska jiraan adoo qof walba sunnahaday kaa muuqato luu yidhaahdo shaqa waa tahay foostaada kaa weyn lagu riixo cabsi waxay cabsi dareemi karaan qofka marka meel loo qaada ama meel weerar ku dhaca markii idinka marka maxaa isdhigayseen marka laidin diyaariyey intee idin geenaa isdhigayseen taliyaadii waa urur madaxtooyada waa la yidhaha urur tahay waa ku ahaa yaxbulala
siyaad yuusuf guhaad baa la yidhaahane waxaan ka imaaday kismaayo ciidanka madaxtooyada ayaan ka tirsanaa ee jubbaland haddana maxaan joogaa jilib oo lagu soo dhowey waxaan u hayay gurmud qaran baa gurmud baan ahaa markii alla markii xabad meel ay ka dhacdo maartay waa la iqaaday shaqalaan baa ii geystay un meesha ka jirtay kismaayo ka jirtay baa ii geystay inaan galo inaan galo fikirkay meel marka hore inaan shaqaysto oo maartay dunida ka shaqaysto oo shacabnimaan ku shaqaystaan rabay laakiinse shaqaan waayay waxaan u joodin lahaa haddee talada yeelayaan nolosha cariiriga inay kasoo tagaan oo maartay nolosha quman ee maartay islaamka ay kusoo biiraan yaan yaan u joodin lahaa maamulka gaala raaca ee ka taliya magaalada kismaayo islamarkaana magantu ah siliibiyiinta kenya ayaa waxaa inta badan askarta ka soo goosata ee soo gaara maamulada wilaayaadka islaamiga waxa ay ka sheekeeyaan dhibaatooyinkaay ku qabaan ka mid ahaanshiyaha maamulkaasi oo lagu eedeeyo caburin dadka ku hoos nool iyo weliba askarta ka tirsan maamulkaasi ardayda ruudada ali xisahan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka xasaam carafaad munaasabadan oo ahayd mid bandhig cilmiyeed ay ku sameynayeen ardayda rawdada ali lixsaan ayaa waxay ka dhacday xarunta rawdada deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday maktabka dacwadda wilaayada hiiraan kuwaasoo safar shaqo ku tegay deegaanka show waxaana munaasabada sidoo kale ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan ardayda rawdada lixsaan ee deegaanka show ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho mid ka mid a culimmada deegaanka show oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ku booriyey waalidiinta iyo macalimiinta rawdada in ahmiyad gaar ay siiyaan tarbiyada iyo waxbarashada ubadka diintu in carruurta lagu tarbiyeeyo shareecadii la baro waa wax ilaahayna faray subxaana wa tacaala waa wax hadda meesha aan u fadhinno waa wax hadda maanta aan halkan iskugu nimid nimco ilaahay na siiyey nimcooyinka ugu waaweyne ka mid tahay ayadoo caruurtii diinta la baraayo lagu tarbiyeynayo waa wixii dardaarankii oo nebiga sal ly slam inuuna dardaarmay nebiga sal ly slam xadiid saxiixa wuxuu ku leeyahay caruurta bara salaada bara oo amra toddoba sano markay gaaraan caruurta waxaad fartaan salaada niday toban sano gaaraanne nebigu wuxuu leeyahy sal ly slam ku garaaca jiifkana ku kala geeya waa tarbiyo caruurta lagu tarbiyeynayo diinta iyo shareecada waa rawdada al-ixsaan ayaa ka mid ah goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan iyadoona maktabka ahmiyad gaar ah oo siinaya sare u qaadida tayeynta waxbarashada ka socota degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waa ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu